ururka dhalinyarada isxilqaan ayaa dayactir ku sameeyey wadadan oo ku taala laanta buula yaaquub xaafadda bundaweyn ee magaalada beledweyne dhalinyaradan ayaa carab buuxin ku sameeyey wadada oo horumarta masjidka ugu muhiimsan xaafadda taasi oo laheyd godad ay ku dhibaatoon jireen dadka iyo gaadiidka gudoomiyaha ururka dhalinyarada isxilqaan ee beledweyne daadir cali yare ayaa reediyo baaluula uga waramay shaqadan ay qabteen
marka xigta idaacadda beerula aada iyo aad ayaa idinkana idinku mahad celinayaa intaas kadib waxaa ilaahay subxaana watacaala na garadsiiyey inaan wadadan ka shaqeyno annaga iyo iska kaashano annaga kaasata annaga ururka dhalinyarada isxilqaan ahaan iyo odayaasha xaafadda iyo culimaa udiinkaba iska kaashanay wadadan maanta saan u qurxan wadadan run ahaantii waxay soo martay heerar kala duwan xiliyada roobabka iyo xiliyada biibaxada ee jiraanba waa rafaad iyo dhibaato badan ayaa lagu qabay teeda kaleetana waxawaaye masaajidka xaafadana waa ku yaalaa oo markii roob oo jiro kaleeto masaajidkaas lama aadi karo dhibaatooyin badan ayaa lagu qabay xiliga masaajidka lagu soo cibaadeysanao kaleeto waxawaaye lama aadi karo rafaad ayaa lagu qabay karakeeshin badan waaye alxamdulilah waa dadka xaafadda iyo annaga isxilqaan ahaan ayaa iska kaashanay hadda saan ayay u qurxan tahay halkii kaarikoo lagu shuba hal meel madaxale laga jaraa kaarikadaas waxawaaye boholey meesha iska aheyd wadada haddana saan ayay u qurxan tahay qaar ka mid ah bulshada xaafadda buula yaaquub ayaa ka mahad celiyey dayactirka lagu sameeyey wadadan halkan waxaan ugu mahad celinaynaa wadadii oo masaajidka loo soo marayey ee buula yaaquub kutiili oo bonushiyaha oo bakar agtiisa aheyd qurunka aheyd oo adulaha kuu diida meel loo soo maro lalasana masaajidka alxamdulilah hadda waxaa awala ilaahay ka soko waxaan u mahad celinaynaa dhalinyarta ururka israqaan iyo dhalinyartii xaafadda buuli yaquub oo iska kaashaday oo iska kaashaday odayaashii nabadoonadii iska kaashaday ayaa waddadii hadda waxaawaaye aad bay nadiif noo noqotay kaale arag artideeda quruxdeeda qaabka hadda loo maraayo iyo sidii ay ahaa jirtay ina kaba aa soo geshto caag maahine si kale ku nabadgelin lagu hado uraya masaajidka imaanaysa mar salaadii waswasaa jiri jiri waxbaa jiri jiri hadda waxaa waaye alxamdulilah rabbil caalamiin shukri ilaaha maskale ilaaha mahad iskale midda labaad waxaan ugu mahad celinaynaa ururka israqaan iyo dhalinyarta xaafadda buuli yaquub alxamdulilah mahad ilaaha iskale soo walaalkii hore u sheegay waddada markii hore dhibaan ku qabnay haddana waa fiicantahay alxamdulilah shir rabbialcaalamiin waa nadiif ururka dhallinyarada ishilqaan ururkaasna waa u mahad celinaynaa marka waddada nadiifay noo tahay alxamdulilah shir rabbialcaalamiin iyo odayaasha xaafadda iyo dhallinyarada xaafadda buule yaaqoob gaar ahaan xaafaddan ataxyare waddada halbowley aheyd halbowliin alxamdulilah waa ku guulaysanay mahaddaasna ilaaha iska leh dhallinyaradaasna garab qabatay ayagan kheyr allakheyr allaha siiyo ururka kulli dhallinyarta xaafadda dhammaan ururka isxilqaan maasha allah waa u mahadcelinaynaa baabuurtooda maasha allah waddadan ayaa muhiim u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka waxaana dayactirkeedu uu ku soo aaday xilli baahi badan loo qabay